wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daafurtay kulanka madasha wadatashiga agaasimayaasha guud ee wasaaradaha jubbaland iyo xiriirka hay-adaha dowladda shirka ayaa waxaa kasoo qaybgalay guddoomiye ku-xigeenka gobolka jubbada hoose guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kismaayo agaasimayaasha guud ee wasaaradaha jubbaland iyo howlwadeenada kala duwan ee wasaaradaha dowlad goboleedka jubbaland shirka ayaa daaranaa kala warqaadasho hay-adaha dowladda dhexdooda ah fursadaha iyo caqabadaha jira iyo sidoo kale halowhelidda haddii ay jiraan arrimo u baahan in la xaliyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland maxamed ibraahim ogle oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulanka madashan madal nagu cusub maaha waa madal cabaar soo jirtay laakiin waxaan rabaa maanta inaan laba shay ku daro mid haddii la faahfaahiyeyna waa ka cudur daaran haddaan la faahfaahinna waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto shirkan madashan muhiimadda ay leedahay waxayna u tahay saldhig iyo guungaar iyo waxaa laga raba inay gaarto hadafkeeda madashan waxay saldhig u tahay daadejinta adeega iyo xaqiijinta federaaleynta labadii bil ama bishii ama saddexdii biloodba mar wasaaradda arrimaha gudaha waxaa laga rabaa shirkan inay qabato muhiimadda ay u qabanaysana ay tahay in wasaaradaha ay iska wareystaan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowladda maxaa la daadejiyey maxaa la daadejin waayey sababahee loo daadejin waayey iyo maxaanu awoodna inaan daadejin tusaale waxbarashada waxaa laga rabaa inay daadejiso waxyaabaha qaar sanadkan nagu soo aadan sanadka ku xigo ilaa ay awood u yeelato degmada inay la wareegto dhammaan adeega waxbarasho tusaale ahaanaan usoo qaatay marka madashan waxaa loogu talagalay marka allaale markii la rabo in wax la daadijiyo caqabadaha ka yimaada in layska waraysto oo la yidhaahdo kow labo saddex afar waan daadijin weynay waxaan u daadijin weynay maamulkay ka timid waxaan u daadijin weynay waxay ka timid wasaaradda waxaan u daadijin weynay waxay ka timid dhaqaale la-aan waxaan u daadejin weyn waxay ka timid khubaradii u baahnaa inay daadejiyaan shaqadan ay qabtaan waa la heli waayey iyo policieski loo baahnaa wasaaradda arrimaha gudaha maxay kaga faa'iidaysanaysaa waxay kaga faa'iidaysanaysaa inay diyaariso policieski loo baahnaa si loo kaabo daadejinta madashan muhiimaddeeda waa intaa shirkan oo saddexdii biloodba mar la qabta ayaa la ysaga xog waraystaa caqabadaha jira waxyaabaha u qabsoomay hay-adaha dowladda iyo sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka muhiimka u ah bulshada